degmada garowe ee caasimada puntland yana kumide degmooyinkan isdiyaaryahay doorashada golayaalka deegaanka hanuusan lakadoorda ay hanaanka dimuqraadiyeynta puntland guddiga doorashooyinka puntland yana weliba kulna qaadeen dadweynaga garowe kaas oo lagu ka hadlayay wayigeliinta odbiyaalka iyo xuquuqda uu sileeyey muwaadinka odayawa intii iskulunka dareer iyo weliba dadweynaga laga baray sadanka faylaylan oday kora agaasimaha tababaradii wacyigelinta guddiga doorashooyinka puntland yana dadweynaga insharhay sidanka faylaylan oday kora qofkii isdiiwaan geliyey oo kaarkiisa codbixinta haysta qof aan kaarka codbixinta haysan kaarka codbixinta ee guddiga doorashooyinka uu bixiye aan haysan maalinta doorashada ma codayn karo safna ma geli karo dadku dad badanoo waxaa laga yaabaa inay iskaga qaldan tahay in dadka horey isu diiwaangeliyey laakiin kaararkoodii ka lumeen ama kaararkoodii aan haysan in ay yimaadaan goobaha codbixinta ay iska yimaadaan oo ay moodayaan in kaarkoodii meesha ay ka helayaan ama la siinayo haddaadan maalintaa kaarkaaga gacanta ku sidan ha soo bixin safna ha gelin wakhti badan ha iska lumin saf dheerna ha gelin ha ku daalin xubnaha guddiga doorashooyinka puntland ayaan dhanishow ku hadlay kulanka iyo ona sheegay in laga kalsoonaada guddiga doorashooyinka waxaan rabnaa horta inaad ku kalsoonaataan hannaankaa doorasho oo aad kula soo baxaysaan cidda idiin adeegaysa inaannu annaguna hormuud idinku nahay oo aad ku kalsoonaataan cidna inaan lagu dulmayn oo qof walba oo danaynaya oo han ku jiro oo raba inuu ama codkiisa bixiyo ama uu rabo in la doorto uu ku kalsoonaado guddida doorashooyinka taasi waa taas tan labaad ujeeddada aynu ka leennahay inaan barnaamijkii hore ka guurno oo barnaamijkan u guurno muxuu yahay kow horta waxa waaye bulshada ama shacabka inaan u dhowayno dowladnimadooda waayo dowladdu waa shacabka ciddii u adeegi lahayd inay iyagu soo doortaan oo cid ay la xisaabtamaan oo lexjeclo badan ka leeyihiin ay iyagu la yimaadaan
walaalayaal qof walba oo codkayga maqlaya oo kaarka codbixinta haysta oo saddexdan degmo iska diiwaangeliyey waxaa fiican ama waajib ku ah inuu codeeyo marka aan leeyahay waajib ku ah waxaan ka wadaa marka aad maanta gacantaadii la soo geliyey qofkii deegaankaagii matali lahaa inaad kaarka la seexato waxaa kaaga fiican inaad intaa codayso u codayso qofka aa isleedahay waa mudan yahay ama degmada waxbuu ku soo kordhin karaa sharaf weyn bayna inoo tahay soomaalidu aynu ognahay maanta meesha ay taagan tahay inaynu maanta u dareerayno codbixin golayaasha deegaanka ah wax ilaahay looga xamdi naqo weeye runtii halkan ay ka muuqataa ragga iyo gabdhuhu inay kala mawaadisan yihiin oo boqolkiiba siddeetan gabdhaha aad aragta oo qaarkood taagtaagan yahay ragguna inta ka tima aan arkayno waxa weeye waa mudnaanta aad naga leedihiin